bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha maaj sannadda labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa lagu wadaa maanta inuu faro kalfadhiga koowaad baarlamaanka tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoona lagu wado sidoo kale in maanta la horgeeyay mudanayaasha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha magacaaban ee xasan cali kheyre madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kala hadli doona ama kaga hadli doona khudbadiisa waxyaabo dhowr ah oo quseeyo hanaanka dowladda uu doonayo in uu shacabkani usoo dhiso asigoo sidoo kalena ka dalba doono mudanayaasha baarlamaanka inay meel mariyaan soo jeedintiisii magacaabista ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo maanta baarlamaanka hortegi doono waxaana lagu wadaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha in mudanayaasha baarlamaanka uu ka dalbado codka kalsoonida sidoo kalena u qeexo waxqabadka xukuumadda uu doonayo inuu soo dhiso mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlaya horgeynta baarlamaanka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo waxyaabaha ay rajaynayaan inuu heli karo codka kalsoonida iyo in kale
maanta hadii ilaa yidhaahdo horta waxaa baarlamaanka ayaa waxaa la horgeenayaa ra-iisul wasaare ayada ayaa la horgeenayaa baarlamaanka sida sharciga uu yahay baarlamaankana hadii la horkeeno baarlamaanka waxay siinayaan kalsooni marka hadii leedahay marka madaxweynaha baarlamaanka oo horkeeno oo soo jeediyo rabitaankiisa marka madaxweynaha usiga awoodiisa ayaa waxay tahay ra-iisul wasaaraha inuu keeno kadibna baarlamaanka ayaa la horkeenaya baarlamaanka marka la horkeenana maanta baarlamaanka waxaan aan ka rajaynaynaa in aan aan loo ansixin ra-iisul wasaarayaasha hore in loo ansixiyo hadii ilaha yidhahdo waxay khuseysaa keliya golaha shacabka iyo shanta waxaana rajaynaynaa cod kalsoonina oo oo ayna oo aysan hore aysan u helin ra-iisul wasaarayaasha dalka soo maray inuu hole ayaan ayaan aad ayaan ugu rajooweynaa mustaqbeel hadii ilaa yidhahdo
kooxda al-shabaab ee ka dagaalantay wadamada east africa qaybo ka mid ah oo ay ugu horreyso waddanka soomaaliya oo ay ka aasaasmeen ayaa waxa ay kaalinta saddexaadi ka gashay kooxaha khataraha ugu baani ku haya caalamka waxaana kaalinta koowaad ee liiska lasoo saaray ka galay kooxda daacish ee isku magacowday khilaafada islaamka ururka al-shabaab oo ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya iyo qaybo ka mid a wadamada deriska oo ay ugu horreyso kenya ayaa waxa ay kaalinta saddexaad ka galeen kala sarreynta liiska kooxaha dhibaatada ku haya adduunyada waxaana liiskan ku jiro kooxo kale oo ay ka mid tahay boko xaraam iyo sidoo kale kooxda ka dagaalanta waddanka libnaan ee xisbullah kooxahan ayaa waxaa la tilmaameynayeen kuwa loo aqoonsaday liiska kooxaha dhibaatada ku haya adduunyadan waxaana liiskani qoray sida loogu sheegay wargeys ka soo baxa waddanka jarmalka hogaamiyaasha caalamka warbixintan ayaa looga hadlayay dhibaatada khataraha ka imaaday kooxahan waxaana al-shabaab ay yihiin kuwa ay sannadihii ugu dambeeyey ahaayeen kuwa ugu dhibaatada badan kooxaha loo aqoonsan yahay inay yihiin argagixisada kuwooda dagaalada ka wada qaybo ka mid a adduunyada al-shabaab ayaa weeraradooda inta badani waxay yihiin kuwa u badan kuwo ismidaamin ah iyo kuwo qorshaysan oo lagu qaado fariisnimada ciidamada dowladda kuwa midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale goobaha dadka isugu yimaadeen ee ku yaala soomaaliya iyo qaybo ka mid a waddanka kenya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer meydka haweeney aan la garanaynin cidda dishay ayaa lagu arkay degmada waaberi ee gobolka banaadir iyadoo meydkana lasoo dhigay xaafadda buundooyinka oo ku taala xadka kala qaybiya degmooyinka xamar jajab iyo sidoo kale degmada waaberi meydka haweeneydan warbaahinta waxaa u xaqiijiyey dadka deegaanka walow ay dafireen maamulka degmada waaberi oo ay sheegeen inaysan garanaynin ruux lagu dilay gudaha degmadaasi laamaha ammaanka oo siyaabo kala duwan aan ula xiriirna ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dilka haweeneydaasi cidda ka dambaysay iyo sababta loo dilay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin siyaasiyiin fashilmay kuwa ka sheegaya dowladda uu hogaaminayo ee puntland eedeymaha ah inta badan isu soo karayay muddooyinkii dambe cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magacaabay qaar ka mid a siyaasiyiin uu ku tilmaamay inay fashilmeen uu ka mid yahay cali xaaji warsame iyo sidoo kale cabdiraxmaan faroole oo ayagu kasoo mid noqday maamulka puntland iyadoona uu tilmaamay inay yihiin siyaasiyiin haatan ku fashilmi kariyana usoo jeestay inay wax ka sheegaan hanaanka jira ee haatan shaqaynaya cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland ayaa dhowaan dib ugu laabtay deegaanada maamulkaasi ka gadaal doorashooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale cali masaarkii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dowladda puntland waa dowlad dimuqraasiya weeye oo dowlad yani dulqaad badan weeye marka dabcan anagu maahin dictatoriyada oo qofku inuu hadlama diidno laakiin waxa fiican waxa saxa mar walba in la abaaro qofku wuxuu sheeganaya titalkuu sheeganaya mas-uuliyaddeeduna is leedahay iyo suu hadlayo ayaa fiican nimanka hadlay madaxweynihii hore ee puntland oo oday reer puntland weeye annaga aniga madaxweyne ahaan iyo dadka puntlandna wuxuu ka mudan yahay xurmo iyo soo dhaweyn ayuu ka mudan yahay dhawaana waxaan u magacaabay anigu aan ku daray aqalka sare anigoo rajaynaya in uu dadka reer puntland ku matalo una odayeeyo odayii puntland wey madaxweynihii hore weeye in uu danta puntland iyo danta soomaaliyeedba uu nagu matalo uu uga shaqeeyo aqalka sare haddana tii baan ka rajaynayna insha allahu inuu inuu waajibkaasuu yahay uu u guto ayaan rajaynaya insha allahu nimanka siyaasiyiinta kaloo hadlay oo wasiirka hore oo maaliyadda oo kale iyo wasiirka maaliyadda ana marka markaan isaga wasiir maaliyad ahaa saddex iyo toban saddex iyo toban bilood shaqaalaha dowladda iyo mushaar qaadan baan u nimid iyo ciidamaba marka hadda wuxuu sheegayaa de kulle dadka puntland waa yaqaanaan faarax alishare iyo iyo dadka lamid ahay waxay sheegayaanna waa ogyahay dee inay hadda xegsho siyaasadeed iyo meelaha ay ka yidhaahdaan horta wax meelaha annaga hadda puntland oo inoo suubinayso ma ay jiraan marka de dabcan puntland isbedel baa imaan doona laba kun iyo sagaal iyo tobanka ciddii dan siyaasadeed le waxaa fiican waqtiga iyada ah inay sugto oo inta ka horeysana waddanka khalkhalka iyo iyo iyo iyo shidada iyo shaqaaqada laga daayo ayaan ayaan ugu dambayna hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqayaa inay adkeeyaan amniga magaalada iyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo qaybo ka mida gobolada dalka iyadoona magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ay ku badanayeen dilalka qorshaysan ee loo geysanaya shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale dad magac kuleh bulshada dhexdooda dilalka qorshaysan ayaa waxay ka noqdeen magaalada muqdisho kuwa nolosha dadka ka mid noqday waxaana inta badani ka dhaca caasimadda soomaaliya berihii lasoo dhaafay dilal qorshaysan ayadoona afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay dad kor u dhaafaya siddeed qof lagu dilay gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho siyaabo kala duwan dilkan waxaa geysanaya kooxaal hubaysan kuwaasi oo marka dilka ay geystaan kadib ka baxsada goobahaasi ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya oo gaara goobaha falalka ay ka dhacaan ayaan inta badan ku guulaysan gacan ku-dhigista kooxihii ka dambeeyey weerarada qorshaysan ee lagu dilay muwaadiniinta soomaaliyeed qaarkooda warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo warbeer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaan idiin akrinaya warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu